halkani waa markaska nuurul yaqiin litaxfiid alqur'aani alkariim waxaa wax ku barta arday tiro badan oo isugu jira kuwa agoomo ah iyo sidoo kale kuwa ka soo jeeda qoysas danyar ah markaskani ayaa waxa uu u baahan yahay in loo iibiyo dhul lacagtiisa lagu qiyaasay hal milyan iyo shan boqol oo lacagta dalka kenya maadaama ardayda goobaha ay wax ku baranayaan ay xilligan cariiri ku noqotay waxaa dhammaan muxsiniinta inta qeyrka jecel laga codsanayaa inay ka soo qayb qaataan sidii dhulkani markaska ku agdhow oo beeca ah loogu iimin lahay markaskani bismillahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam dhammaan walaalaha muslimiinta waxaan u sheegaynaa halkan aan joogno waa taxfiidkii nuurulyaqiin oo xaafadda buulhodan dhexdeeda ahaa taxfiidkaas aka xaflad u leeyahay waan ka qayb gallay waxaan soo marnay oon hadda joognaa dugsiga xaruntiisii dugsiga ilmuhu waad aragteen ilmo badan baa dhigta maasha allah dhulka uu ku jirana waa qolood yar oo hundred by fifty oo dad muxsiniin ay sadaqaysteen ilaahay mahad ha siiyo oo wanaag ha siiyo aad iyo aad baa loogu liibaanay laakiin waa ku yaryahay qoloodkaas wuu ku yaryahay dhulka dugsiga bannaankan hadda aan taagannahay oo jiiraan la aha dugsiga ayaa waxaa la yidhi iib ah dhul fiican oo hundred by hundred ah marka dhammaan dadka muslimiinta oo na arkaya oo na maqlaya waxaan ka codsanaynaa dugsiga taxfiidkaas in dhulkan loo gado dadka muxsiniinta ah ee soomaalida ah ee hadalka naga maqlaya waxaanu ka codsanaynaa inay u gadaan qofkii wax ilaahay wax siiyey adduunyadu waa inta la nool yahay umbaa fursad la haystaa markaad dhimato adig waxba laguu weydiinhayo xoolahaagiina dad kalea ku tasarrufaya marka intaad nooshahay baad haysataa jaanis inay ka faa'iidaystaan oo dugsigaas ay u gadaan booskaas waa waqaf ilaahay dartii haddaad u gaddo inta adduunka dugsigan dhisan yahay ee wax lagu baranayo ajri baa kuu soconhaya marka dadka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa dugsiga in loo gado meeshu way ku yaraatay dhulkan ku xigaa iib ah waa fursad marka insha allahu tacala in looga faa'iideeyo oo dadka ilaahay wax siiyey saacideeyaan oy dhulka u gadaan baan ka codsanaynaa leeyahay maali maali maali maali xoolahayga xoolahayga xoolahayga xoolaha aan maarata tabcana saddex shay bis baan ku leenahay waxaa kale waxaa weye hadhow waad ka tegaysaa waxaad cuntay eed macnaha waxay musqusha aad geysay iyo waxaad xiratay oo jidhkaada ku baaba'ay iyo waxaad sadaqaysatay oo insha allahu tacala accountada aakhira aad gashatay saddexdan baad xoolaha aan tabcaha inaan ku leenahay muslimiinta marka waxaa walaalayaal waxaan aad runtii maanta ugu baaqaynaa oo maaragtay marka saddexaad aan soo dirno oo weli jawaab aanan ka helin weeyaane ilaahay hanay barakeeyo lacagta lagu rabo waa lacag aad u yar weeyaane lacag kenya waxaana lacagtaas waxaa waa lacag hal milyan iyo shan boqol oo kun ah hal shakhsi ayaa bixin kara oo ilahay subxana wax siiyey waana fursad runtii qaali ah lowlaa maanta lacagtaa iyada aan hayna lahayn annagaa bixin lahaynba laakiin macadallahi ma hayno ilaahay marka walaalayaalo waxaan aad iyo aad runtii inaga baryan ilahay hanay barakeeya ilaahay maarata khayrkiin haa badiye xoolahanayto waxaa weeye waa imtixaan ninna waa loo dhiibayaa ninna macnaha waxbay ma hayo rag badan baa loo dhiibay oo ilaahay subxana watacaala uu dhiibay marka xoolaha waxaa la marka inaad janna ku iibsataan ilaahay subxaana wa tacaala meelahu jeclen lagu bixiyo marka walaalayaal waxaan baaq runtii u diraynaa muslimiinta iyo dadka maarataay aad maarata u nugol oo khayrka jecel in maarata dhulkaas ay dugsigan u iibiyaan nuuryaqiin ee boolhodan ku yeela inaad u iibisaan waa markii runta saddexaad ee maarata baaq aan jeedinay weli maarata maan helin dad ka soo jawaabay laakiin insha allahu tacaala taamkan waxaan jecelnahay in macnaha jawaab rasmi aan ka helno rag badan oo ilaahay subxaana watacaala wax siiye baa jiro aad maarata u wanaagsan oo dugsiyaalka maarata caawi dhowr meel oo hore maarata noocaas ka haniimaystay marka waxaan hal shaksay oan u ducayno oo ilaahay subxaana wa tacaala barakeeyo carruurta ilaah u barakeeyo oo hal mal iyo shan boqol oo kun bixiyo in maarata aan helno oo weliba si deg deg aan u helno oo dugsigaas aan u iibinno insha allahu tacaala annagana halkaas ay nooga dhammaato ilaahay khayr hanaysa wajazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi annaga oo ka mid ah guddiga dugsiga oo asaaseen oo maaqanta u asaasnay carruur yar oo agoommo ay ku jiraan oo maaqanta zaa'id u codsanayna dadka muslimiinta adduunka ku nool in ay maaqanta noo taruucaan oo dugsigan ay noo gadaan meesha aan ku noolnahay waa meel yar oo carruurta hataa intay iskugu imaadaan ay waxba ku akhrisan karin waaye qofaa sadaqaysta meeshii yar hataa laakiin meesha ku xigtay waxaa loo rabaa iib oo maaqanta qof sadaqaysta oo hal milyan iyo shan boqol oo maaqanta noogu sadaqaysta u baahannahay annaga oo guddiga eh waan isxilqaanay weli waan la xarbinahaynaa laakiin waan gaari la'nahay meeshina la tiigsaday oo maaqantana la yare kuwa hal milyan iyo shan boqol marka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inta codkaayna maqlaysa oo maaqanta muslimiin ah oo maanta oo ramadaan la joogo oo maaqanta waalidiinta in loo sadaqeeya la rabo dhulka oo maaqanta maanta dadka xoolo way haastaan laakiin xoolahooda meeshay ku bixinayiin ayaas ilaahay aas fahansiinaynin hal nin ama laba nin aa laga yaabaa inuu ilaahay fahansiiya meelaha lagu bixinaa lacaga marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan codsanaynaa annaga oo guddigii dugsiga ka mid ah in maaqanta dhulkan si ugu degdeg badan aan u helna majiib oo maaqanta dadka muslimiinta inay wax isku kaynta daraan oo maaqanta noola gada dhulkan oo caruurta agoomaha ah aan ugu faa'iidaysanay cidda lallaacidii doonayso inay caawiso waxay la xiriiri kartaa nambarada eber toddobo labaatan iyo sideed soddon iyo labo siddeetan iyo sideed soddon iyo shan zero seven two eight thirty two eighty eight thirty five ama nambarka kale ee ah eber toddobo labaatan iyo lix soddon iyo shan siddeetan iyo afar sagaashan iyo toddobo waa zero seven two six three five eight four nine seven